أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda saliibiyadda yuganda ayaa safka hore kaga jirta dowladaha uu ruushka ka qoranayo calooshood ushaqaystayaal ka qayb qaata dagaalka yukrein haweenka ku dhaqan wilaayada mudug ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadahaas tiro askar ah oo isugu jira xabashida itoobiya iyo kuwa murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo jubbada hoose boqolaal ruux oo isugu jirta fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaysatay sakada xoolaha nool oo wilaayada shabeellada hoose ka qaybisay magaalada kuunyo barrow iyo deegaanada hoostaga wilaayada bakool ayaa ku boorisay bulshada ku dhaqan wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda yuganda ayaa safka hore kaga jirta dowladaha uu ruushka ka qoranayo calooshood ushaqaystayaal ka qayb qaata dagaalka yukrein warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo eegayaa khaalid xasan dalka uganda ayaa safka hore ka galay liiska wadamada uu ruushku ka qoranayo calooshoodu shaqaystayaal oo u adeegsado dagaalka yukrein arrintan ayaana bannaanka u soo baxday kadib markii la ogaaday in boqolaal dhallinyaro afrikaan ah gaar ahaan haweenka loo diro warshadaha farsame ee diyaaradaha aan duuriha lahayn ee ku yaala gudaha ruushka warbixinno laga diyaariyey arrimahaas ayaa muujinaya in dhallinyaradan oo loo ballan qaaday mushaar iyo tababaro xirfadeed ay halkaas ku wajahayaan xaalado adag shaqo qasab ah iyo cabsi joogto ah oo la xiriirta ilaalin iyo dib u noqoshada dalkooda badeexadan ayaa soo shaac baxday kadib markii sagaal nin lagu qabtay garoonka entibe ee dalka uganda iyaga oo loo diyaarinayay in loo duuliyo ruushka taas oo dhalisay hadaleyn xoogan oo fadeexad ku noqotay xukuumadda saliibiyadda ee ka dhisan kambaala oo lagu eedeeyey inay iyadu ka dambeyso qurista calooshood ushaqaystayaashan siyaasiyiin yugandees ah ayaa qiray in ruushka uu si gaar ah u codsaday in la siiyo haween halkii laga sii lahaa rag iyaga oo ku sababiyey in raggu ay khatar u yihiin in ay ka horyimaadaan howlaha shaqo ee loo dirayo xogahan ayaa sidoo kale muujinayo in saraakiil yugandes ay hore u booqdeen saldhig ku yaala gudaha ruushka xilli ay jireen weeraro ay fulinayeen diyaaradaha aan duuliha lahayn ee yukrein taas oo sii kordhisay cadeymaha dhabta ah ee in mashruucan ay ka dambeyso dowladda yuganda waad mahadsantahay khaalid haweenka ku dhaqan wilaayada mudug ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furamaha hore ee wilaayadahaas waa kan cabdiraxiin sheekh cali oo warbixintaasi inoo diyaariyey haweenka muslimaadka ee wilaayada islaamiga mudug ayaa waxay ku wareejiyeen naqiibka wilaayada mudug naqiib cali maxamuud maalin hadiyaad ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka fakaare ku yaala degmada jawle gabdhaha waxay ku wareejiyeen agab fara badan oo isugu jira caagadaha dahaaran loorar busguda iyo waxyaabo kale ay ugu talagaleen ragga la xisaabtamaya maleeshiyaadka murtadiinta iyo gaalada caddaanka ee duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maalmulo shareecada islaamka sheekh xasan shiikhow oo ka mid ah culimmada deegaanka ayaa kelimad towciyaha ka jeediyey dadka hadda maanta jira oo la yaabayaan geedaha caleentoodan inta daaqno baa hadda qof wixii uu cunaa calooshiisa ka soo baxee ayaa xoolaha saalada ariga camal ayaa ka imaanaysay buu yiri nin saxaabiyo ka sheekaynayey nimankii saas ahay boqorray noqdeen boqorro aa, gobol kastaba nin inta loo dhiibay yuu boqor noqday diinta islaamka marka jihaadka marka laga hadlayo jaahiduu fii sabiilillaahi biamwaalikum wa anfusikum baa ilaahay yidhi subxaanahu nafta intaan la sheeginaa maalka la sheegaa maxaa yeelay hadde naftaani dee qofku ma dagaalami karo inuu yani naf inuu helo maahane inuu helo wax yani uu ku dagaalamo yani hadda maanta dagaalka maanta jiraana waad ogtihiinoo wuxuu rabaa qoryow rabaa rasaasuu rabaa daawo qofka yacni habadu ku dhacdo lagu daaweeyow rabaa waxaas marka haddee ninka furunta ku jiraahay waxaas ma hayo asagu dadka kale ayaa waxaa laga rabaa ayaa mucuuno laga rabaa mucuuna laga rabaa annagaa marka waxaa laga rabaa dee qofkii aan naftiisa dagaalku golayn waa inuu dhaqaalaha wax ka bixiyo wey dhaqaale inuu bixiyo qofkii dhaqaalaha baxshaahu kaanamaa yacni min almujaahidiin buu ka mid noqonaya waxaan ku wareejinay naqiibkeena hadiyaadkii aan ugu talagalnay geesiyaasha mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka intaasiyo inka badanna waynu soo wadnaa waxaa yidhi haweenka muslimaadka ee degmada jowle ee wilaayada islaamiga ee mudug anigoo ah magacayga ankumo caaisha oo ka tirsan gabdhaha gobolka mudug jooga gaar ahaan degmada joole waxaan meeshan ka salaamayaa gaar ahaan mujaahidiinta meeshan maanta waxaan u fadhinaa xaflad aan ku wareejinayno hadiyad yar oon ugu talagalna mujaahidiinta furmaha ku jira annagoo ah gabdhaha joole ku sugan waxaan meeshan ku wareejinaynaa hadiyad hadiyadaasoo aan ugu talagalnay mujaahidiinta furmaha ku jira oo walaalaheenna uu ku ribaadaya furmaha la ribaadaya waxaan meeshan hadiyada haddaan tilmaamo waxaan meeshan ku wareejinaynaa caagag kuwa dahaaran ah oo boqol caag ah iyo timir oo toban kartoon ah iyo toban jawaan oo buskud ah waxaan ku wareejinaynaa hadiyadaas naqiibkeena asaguna wuxuu kusii wareeji doonaa meesha loogu talagalo oon u ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waan salaamayaa khaasatan waxaan gaar ahaan u salaamayaa walaalaha mujaahidiinta meel kastay joogaan culimmada iyo gabdhaha muslimaadka ee ku nool gobolka mudug gaar ahaan degmada joole maanta waxaa meeshan ku wareejinaynaa hadiyad hadiyadaasoo aa u wareejinayno walaalaha mujaahidiinta waxaan u dhiibaynaa hadiyadaas naqiibkeena beesha saruur naqiib cali maxamuud maalin waxaan leenahay hadiyadan oo ka kooban qol caag oo caagadaha dahaaran toban kartoono oo timir ah iyo toban diiwaan oo buskud ah een waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta marka hore intaasan ay u guddoomaan wabacdeen waxaa leeyahay intaas iyo inka badanna dhexay kusoo jiraan insha allah waxaa leenahay walaalaha mujaahidiinta oo maanta furimaha ku jilib xiran waxaa leeyahay cadowgiina la sabartama cadowgiina waxaa leeyahay maanta wuu wuu dhammaaday meesha oo maraayana waa la dareensan yahay naqiib cali maxamuud maalin oo goobta ku sugnaa ayaa kala wareegay wuxuuna sheegay in la gaarsiin doono insha allah halkii loogu talagalay hadiyaadka ay bixiyeen haweenka muslimaadka ee wilaayada mudug gabdhahan walaaladeeya ee mujaahidiinta ah een hadiyadan qaaliga ah oo ay keeneen goobtaan ku soo bandhigeen ee maaragtayay ka kooban ashyaa badan oo ay ka mid yihiin een agabka biyaha lagu qaato iyo caagadaha dahaaran iyo timir toban kartoon iyo toban kale oo maaragtay jawaana oo buskuda hadiyadaas ayay gabdhahaasi soo bandhigeen inay ilaahay dartiis ay maaragtayay ugu kaalmeeyaan een mujaahidiinta een loona kaalmaysto cadowga ilaahay in maaragtayay sidii loola dagaalami lahaa gabdhaha marka waan u ducaynayaa hadiyadaas qaaligaana waan ka guddoomay waxaan leeyahay walaalayaal idinku addoonsaday ee laydinka doonayey ayaad gudateen een waxa weeyaan een in jihaadka lagu darsado wixii la awoodo sidaas ayaa maaragtay aan amran nahay marka hantida midda maaragtay dhabarkeenna jirta iyo midda aan ku darsanayno ilaahay maaragtay jidkiisa een iyo jihaadka in lagu guto waa ay kala khayr badan yihiin middaasi waxa weeyaan waxaan geynaynaa meelo maaragtay aad og tihiin ayaan geynaynaa tanina waa waxa weeyaan kayd een ilaahay hortiisa aan ugu tegayno weeye waxaa laga yaabaa wixaad adduunyo soo marteen inta kale yahood u baxsataan inay maaragtay oo jannada ilaahay iyo rawlihiisa aad ku gaartaan inay maaragtay idinkaga maaragtay noqoto een furo idinkugu noqoto een marka waad ku mahadsan tihiin haweenka muslimaadka ayaa waxay ciidamada mujaahidiintu la garab taagan yihiin hadiyaadka kala duwan ay ugu talagaleen inay u kaashadaan dagaalka lagula jiro kuwa diidan in ummadda muslimiinta ay ku dhaqanto shareecada raxmaanka aad baad u mahadsantahay cabdiraxiin tiro askar oo isugu jira xabashida itoobiya iyo kuwa murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada bardaaleh oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaa inta la xaqiijiyay dagaalkaas ku dhaawacmay hal askari oo itoobiyaan ah dhanka kale wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen xero maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin xaafadda buulafaturo ee magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada shabeellada hoose ay ka qeybisay magaalada kuunye barrow iyo deegaanada hoostaga boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin kuna dhaqan magaalada kuunye barrow iyo deegaanada hoostaga ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo sanadkan wilaayadu ay si weyn kaga qeybisay degmadaasi qaar ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta sakada xoolaha nool la siiyey oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayaa muujiyey dareenkooda farxadeed iyagoona si weyn kaga mahad celiyey maamulka islaamiga ah waa dhowaa walaal magacay waxaa la yihahdaa maxamed bashiir manuur la dhahaa waxaan joognaa duudheeraan joognaa walaalka duudheer maanta waxaa ka jira daka qaban ayaan ka jirtaaye waxaa liisiyey soddon shan neef eryaa liisiyey walaalka haa saasaan jecelahay insha allah inay ka bixiyaan saasaan jecelahay maamulka allah barakeeye insha allah maamulka kor allah ka dhigo magacay aabu cali aabow alka waran maxaa luu siiyey shan iyo soddon neef eri ah oo culammada walaayada inaan dhaqaalaysto oo ii bato oo aniga dadka ka dhiiba ayaan rajaynaya haddii ilaahay adno sheekh xasan cabdi gebgeba eroo soddon shan neef ah maamulkaysii dhaqodhaqaale anisan ka bixi waaya haddii ilaahay ni gaarsiin haa ilaahay quraan quraan laqaday anigoo magacayga cabduqaadir ibraahin nuur maxamed cali layira laygu yaqaano taajirow soddon iyo shan neef oo ari ah arigu hoysiya wilaayada islaamka waxaan leeyahay aan ugu duceynayaa dowladda islaamka in ilaahay guul uu siiya cadowga gaalada ah nagu soo duulan ilaahay inaan naga qabto dooyo maxamed dooyo soddon iyo shan neef eri ah waxaa i siisay walaayada islaamiga taasaa ka mahad celinaya insha allahu tacaala erigaan inaan dhaqaalaysto sidii maanta aan layga sii walaalaheen ka gaarinin haddii sanadkan soo socda insha allahu tacaala waana aniga ka dadaala insha allah dowdheeraa joognaa maasha allah marka saka la qeybinaya soddon iyo shan neef eriyaa leysi culammada walaayada isit mustaqbalkeyga marka waxaa rajeeya markaan anay oo alxamdulillah maasha allah anay oo dhaqan oo tartiib maasha allah markaan
magacay waa xasan sheekh cabdalle waxaa leysii soddon iyo shan neef eri walaayada islaamka maasha allah ir badanaa ka rajeynaa sa koowaad inaa laga dhiibo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa si habsami leh kaga soconaya qaybinta sakada xoolaha nool oo sanadkan si weyn ay kaga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayadaasi ugu dambeyntii wilaayada bakool ayaa ku boorisay bulshada ku dhaqan wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta kaga aadan jihaadka bariga afrika waryaheena abu xasan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey mujaahidiinta maanaa insha allah hadda ka hor ee ngudumboyd iyo qobsadaan ogsantiin insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar taas marka insha allahu tacaala lankas un noomada kaalantis qaadadoy isagoo kelimad ka jeedinayay mid ka mida masaajidda ku yaala wilaayada salaadii maqrib kadib ayuu waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waxa uu bulshada ku nool wilaayada ugu baaqay inay sii wadaan jihaadka lagula jira cadowga islamarkaana aysan u kala harin iska dafcinta cadowga horarka ah ee kusoo duulay kudhaqanka shareecada raxmaanka walaalayaal walaan dardaarmo umayba ku mid ahaa aljihaadu fii sabiiliillaahi dhallinyaradii umay waa furma horeya ka jihaadahayaan markii umay la rahay fasaxa gaadaan deegaanka balaku dareemee juhdigaasu sugahaya insha allahu tacaala hal lama laabooy hal kahooy furmo hor hal buuyoy cadow ilaahay la xisaabtanaan wadankan haka duuli diintan haka duulaan marka mayba insha allahu hal sii lama laabooy sheikha ayaa tilmaamay in mujaahidiinta muddo labaatan sana ay ku jiraan dagaal jihaada oo ay isaga difaacayaan cadowga horarka ah ee kusoo duulay shareecada alleh haddana jihaadka uu maraya meeshii ugu wanaagsaneed abid islamarkaana cadowga uu jabay uuna dulloobay haddana uu maraya dharbaaxadii ugu dambaysay isagoo kelimadiisa sii wata ayuu tilmaamay in murtad xasan gurguurte uu maraya maxaa kugu watay dagaalkan islamarkaana uu ku jabay dhammaan duulaankii uu soo qaaday isagoo intaasi ku diray in mujaahidiinta hadda ay furteen dibna ay u soo ceshteen degmooyin iyo deegaano muddo ka maqnaa gacantooda kuwaasoo hadda ka mida degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulayo shareecada raxmaanka wuxuu bulshada gaar ahaan dadka loo cudurdaaray oo waayeelada ay ku jiraan ugu baaqay inay u duceeyaan mujaahidiinta gaaladana ay habaaraan si gaar ahana ay ugu duceeyaan walaalahooda dhibaatada ku jira ee reer falastiin ee yuhuudda gumaadka iyo xasuuqa ay ku heyso mujaahidiinta labaatan sana ee dagaalka jaran dadka dagaalama aysan ahayteen awlaado shahiida siisanka dhalan bilaanto garoobosi bilaantin ahayd awlaado ogognagdaasi saas oo kale dadka soomaaliyeed oo muslimiinta eh kitaabka may waha eedi eeda may waa jihaadka taariikh wiinga kaleeyin ummadda soomaaliyeed marka maysiinka bishaareeyay gaalo ilaahi subxaanahu watacaala in garabja ku baheey calinsheena dhiyeey oo geeka may la raay geedi iyo inta ku bahaan inta inguuraan marka may waa taasa maraayan alana maleeyo may la raay oo rumaysinyin maleh meel ku bahanga waasinyin ilaahi subxaanahu watacaala gaalada inuu ibiyey xasan sheekh maxamuud xamladii usagaadin ka fashilmay mujaahidiintana meelowyo marka hore olaa culeyska laagsaari diban qobsadeen meelo badan oo welijo marka mayba toban sano toban shan sano mujaahidiinta maanaa insha allah hadda ka hor ee gadumboyd iyo qobsadeen ogsantiin insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar taas marka insha allahu tacaala lankas un noomada kaalantiis qaadadoy ilaahay hal ha tuugooy amiinkii markii lahakaha ilaahay hal tuugooy bacda salawaat almafruuda salaado baadiyo may wahaa hal tuugooy ilaahay subxaana wa tacaala walaalaheen falastiin dhibka ka jaraan arag haytaan mar kasta may waa fadhimanin yaalon falastiin wala dhibaatay hasuuqa ka socda arag haytaan waana dheega haytaan may waa kii oo waayeel ahoo aan kaga koran ilaahay tuugooy habaarta marka gaalad hal habaaroy muslimiintan halan dooca jazaakum allahu khayran intaasaa ka gabagabaaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kelimadan uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa imaanaysa xilli mujaahidiinta allaha fadligii ay sii xoojiyeen duulaanka ay ku qaadayaan degmooyinka iyo deegaanada murtadiinta ay ku sugnaayeen kuwaas oo in badan oo ka mida mujaahidiinta ay dib u soo cishteen kadib markii ay xasuuqeen murtadiintii ku sugneed aad baad u mahadsantahay abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu